agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka galmudug doctor cabdiweli maxamed axmed oo ka hadlayay qorshaha horumarineed ee wasaaradda caafimaadka galmudug ayaa sheegay in wasaaraddu ay ku guuleysatay in sagaal iyo labaatan xurumood ah lagu rakibo qalabka soolarka cadceedda ku shaqeeya si looga kaaftoomo baahiyaha koronto ee ka jira xarumahaas oo qaarkood ay ku yaalaan deegaana miya sidaa uu hadalka u dhigay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka waxauna intaa ku daray in ay sidoo kale qorsheynayaan in xarumaha qaar dib dayaactir lagu sameeyo
waxaa socda xarumaha intooda badan ilaa labaatan iyo sagaal xarun ayaa waxaa lagu rakibay soolarkii oo mar dhow haddii la yihahdo batariyadiisana loo dhammaystiri doono shaqadaas in la dardarjgeliyo waxay ahayd ballamaha mid ka mid a waxaa sidoo kale ka mid ahayd xarumo dheeraada oo ayadana hay-adda unisef ay naga caawin doonto in soolarka lagu xiro xarumo kaloo dheeraada haddii a la yidhaahdo in lagu sameeyo rehabilitation iyo qurxin iyo dib habeyn oo ay naga qayb qaadanayaan mercy u s a unisef iyo b s i sidoo kale in loo sameeyo xarumo badana loo samayn doonaa oo lagu ballamay in loo sameeyo musqulihii in loo sameeyo dib habeen lagu sameeyo in sidoo kale insinalatorska ama agabka lagu gubo qashinka iyo sidoo kale balasenta bidka wax loo yaqaano in loo sameeyo ayagana way qorshaysan yihiin waana lagu ballamay waxyaalaha shirkan ka soo baxay ayayna ka mid tahay marka sidoo kale waxyaalaha lagu ballamay waxaa ka mid ah in agabka caafimaadka ama sablayga aan soo gaarin deegaanka oo soo daahay la dedejiyo xarumaha caafimaadkana si dhaba uu ku gaaro sidoo kalena laga shaqeeyo waxa loo yaqaano quantificationka iyo forecastingka si qiyaasitaanka adeega sablyga ama daawooyinka eseshialka u baahan yahay xarumaha caafimaadka in xilli hore laga shaqeeyo usbuuca ama gaabka mararka qaarkood dhaca na inuusa dhicin oo isku xiraado oo maalinta daawadu dhammaato daawadii kalena ay taallo ayadana waxyaalii laga ballamay oo la hirgelin doona ayay ka mid tahay
wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka galmudug oo kaashanaysa hay-adaha caalamiga ah ee ka taageera dhinaca caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadka federaalka ayaa sanadihii ugu dambeysay waxay dadaal xoogan ugu jirtay sidii loo daadejin lahaa hanaanka caafimaadka